bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allah wslama calaa nabiyina muxamed wcala aalihi wasaxbihi wasalam amaa bacdu waxaan soo haynay kitaabkii alkelimu اطayib lisheekh اlislaam ibni teymiya raximah اllahu tacaala ee adkaarta ku saabsanaay kutubaha ibnu teymiya darsigii hore aan ka sheekeyneynay kitaabka jahmiyada oo ka qoray bayaanu talbiis اljahmiya wnaam waxaan umalayna magaca inuu sii nooga qaldamay xalay bayaanu talbiis اljahmiya fi taasiisi bidacihim alkalaamiya ayaa kitaabka magaciisa layihaha meeshaas marka saas loo saxo aayadihii ayaan haynay dikriga ku saabsanaa oo sheekhu uu sheegay wa qaala tacaala wuxuu alla yidhi subxaanahu watacaala wadkur rabbaka rabbigaa xus fii nafsika nafsadaada dhexdeeda ku xus tadarucan xaala kownika mutadarican adiga oo alla subxaanahu watacaala isku bihinbihinayo wakhiifatan adiga oo marka xaala kownika khaa'ifan ilaahi subxana watacaala aad ka baqayso yani wa duuna aljahri ayb ama wa duuna aljahri xaal aad tahay mid kor u dhigayo kor u dhig mid kas mid ka hooseyso xaal aad tahay nacam min alqowli hadalka xaggiisa aad hoos aad jahriga hoos uga dhigayso xoogaa adoo jahrigii iyo kor uqaadidiina hoos uga dhigayo waxyar bilguduwi aroortii iyo wal aasaali iyo galabtiiba alla xus walaa takun hana ahaanin min alghaafiliina kuwa ilaahay halmaansan oo iska ilowsan dikrigu marka halkan waxaa la tilmaamay wadkur rabbaka fii nafsika tadarucan wakhiifatan wa duuna aljahri min alqowl jahri iyo qaylo waa inuu ka hooseeyo hoos dikriga hoos loo akhristo qofkuna ismaqashiiyo duuna aljahri min alqowl inaad adiga ismaqashiiso hoosna aa u akhrisato weeyaan marka dikriga qofka uu alla xusaayana subxaana watacaala inuu isbihinbihiyo tadarucan aayadda kale waxayd udcuu rabbakum tadarucan wa khufyatan ilaahay subxaana watacaala barya caabuda idinka oo ilaahay isu bihinbihinayo islamarkaana hoos u dhigayo dikrigu marka asal wuxuu ku yahay in hoos loo akhriyo laba qof hadday masale ku doodo oo ay yiraahdaan wax dikriga ku saabsan midna uu yirah aniga dikrigan kor aan isaga akhrisana cirkan ku dhejina kan kalena uu yirah war hoos u akhrisa dikriga midka hoos u akhrisa dhahaya asalkii ku taagan qofka dikrigan halala qaylaya dhahaya maxaa kugu daliila laleeyahy isagaa la dhahaa sababtoo asalka dikriga waxaa weeyaan sidaas waana sida nebiga caleyhi salaatu wasalaam uu tilmaamayo xadiidkii bukhaari min xadiidi abi muusa alashcariyi radia allaahu canhu markuu nebiga arkay asxaabta oo buuro markay koraanba allaahu akbar kunaa idaa calownaa sharafan meel korayso buura markaan kornaba kabarna allaahu akbar ayaan dhehayna koraan codka u qaadayna markaasuu nebiga wuxuu yidhi sala allahu aleyh ali wasalam ayuha annaas wardadow arbicuu calaa anfusikum naftiinna u dhimriya fa inakum laa tadcuuna asama walaa qaa'iba idinku ma baryaysaan mid dhagoole ah oo u yeeri maysaan mid dhagoole ah iyo mid maqan midna ayb inahu aqrabu ilaa axadikum min cunuqi raaxilatihi ow kamaa qaala sala allahu aleyh ali wasalam alla waa idinkaga dhowaansho badan yahay daabadiina aada idinka saaran tihiin luqunteeda alla idinkaga dhow subxaanah watacaala yani uu idin maqlayaa ilaahay marka haddii alla uu ku maqlaayo waxbaha qaylinin meelihii laakiin sharcigu uu ku soo arooro in kor loo qaado lala jahro iyadu marka waxaa weya dikrigaas in lala jahraa sunno ah nacam waxaa kamid a maalan salaada jumcada oo kale imaamka inuu kor u qaado codkiisa qiraa'ada markuu akhrinayo sidoo kale in yani salaadaha jahriga oo kale kor loogu qaado codka litacliim dikrigii baaba dadka la baraa marka la barayo haddaan kor loo qaadin see loo baraa dadka marka nacam wa min huna ayaan imaamu shaafici oo ku xambaaray ibnu cabaas marka uu leeyahay salaada waxaan ku garan jiray kuntu acrifu inqidaaa salaati nabiy sala allahu aleyh ali wasalama nabiga salaadiisa inay dhammaatay waxaan ku gara jiray dikriga oo dikrigay kor u qaadi jireen yani adkaarta salaada ka dambeysa waa oo istikfaartii iyo takbiirtii iyo riwaayadka qaar wuxuu leeyahay waxaan ku garan jiray bitakbiir allahu akbarta marka salaada ay ka baxaan marka adkaarta in kor lo nabiga u qaadi jiray ayuu ka sheegay imaamu shaafici marka wuxuu ku xambaaraa marka macno ah uu leeyahay litacliim buu nabiga u yeeli jiray oo ilaa asalku dikriga hoos in loo dhigo ahaa litacliim ayaa loo sameyn jiray cumar radia allaahu canhu mararka qaar marka dikrigii hoos loo dhigi jiray in kor loo qaadaa suurtagal noqonaysa markaas waxaa sugnaatay cumar radia allaahu canhu inuu kor u qaaday inuu kor u qaaday ducadii salaada ducooyinka lagu furfurto mid kamida subxaanaka allahuma bixamdika watabaaraka smuka watacaala jaduka walaa ilaaha hayruka kor u qaaday waa yani laga maqlayba waxyaabaha uu sidaa marka u yeelay waxay ahayd inuu dadka ku baro inay sunno tahay oo yani thaabit ay tahay ibnu cabaas salaad janaaze ayuu dadka tujiyey faatixadiibuu kor u qaaday iyo suurad ka dambeysay markaasu wuxuu yidhi waxaan u akhriyey litaclamuu annahaa sunna inaad ogaataan inay sunno tahay in faatixada lagu akhriyay janaazada jahrigu marka sababta u yeelay waa inuu dadka baro ilaa asal waxay ku tahay in hoos loo dhigo ee asal ku tahay dikriga marka litacliim oo kale kor waa loogu dhigi karaa kor waa loogu qaadi karaa hadduuba sidiisaba in kor loo qaado kusoo arooray sida talbiyada oo kale afdal lxaji alcaju thaju ayuu yiri nabiga sal ly salam xajka waxaa ugu fiican midka talbiyadiisa kor loogu qaado talbiyada xoolo badanna lagu gowraco lagu qalo meelahaasoo kale marka kor baa loo qaadaya laakiin meelihii aan soo aroorin in kor loo qaado hoos baa loo dhigaya lidaalika xanafiyada iyo kale marka ay hadda ka doodayeen aamiinta in kor loo qaado in hoos loo dhigo imaamku markuu yiraa hayri almaqduubi calayhim wala adaliin hoosay iyaga u dhigaan dikriga asal in hoos loo dhigo ku yahay ay leeyihiin marka jumhuurta waxay u baahanayaan inay iyaguna daliil ay keenaan in aamiinta kor loo qaadi jiray atharka ibnu zubayr iyo in nebiga kor u qaaday iyo aamiinta uu la jahray iyo la imaanayaan soo ma garan haddaan adilo jirin yacnii in hoos loo dhiga asalan marka dadka caadaysa inay adkaarta kor u qaadaan cirka ku dhejiyaanoo dad baan dadkana ku dhibo sunada nabiga caleyh isalaatu wasalaam sidaa ma ah ee dikriga ku saabsan faslun fii fadli dikri dikriga fadligiisa ayuu u fasilyahay fasalkan marka waqtiga alla la xusaayana de bilguduwi walasaal aroortii iyo galabtii bacda salaati subxi iyo waxaa weeyaan iyo bacda salaati alcasri walaa takun min alhaafiliin dadka haafiliinta ilaahay moogna ha ahaanin oo ilaahay ha moogaanin oo dikriga waa sheegnay oo haflada ayaa kasoo horjeeda dikrigii faslun fii fadli dikri dikriga fadligiisa ayuu fasalkan uu baabihay ama cadeynta taa la cadeeyo can abi dardaa radia allaahu canhu waxaa laga wariyey abu dardaa radia allaahu canhu qaal qaala rasuulu llaahi sala allahu alayhi waalihi wasalama nabigu waxa uu yidhi alaa unabi'ukum miyaanan idiin sheegaynin bikhayri acmaalikum acmaashiina ka ugu khayrka badan wa askaahaa ugu nadiifsanaan badan oo ugu dahirsanaan badan cinda maliikikum boqorkiina agtiisa oo allah subxaanah wa tacaala wa arfacuhaa ugu sarrayn badan fii darajaatikum darajaadkiina dhexdeeda darajooyinkiinana aada helaysaana ka ugu sarrayn badan oo isaga uu ugu sarreeyo wa khayrun lakum idinkaga khayr badan min infaaqi dahabi dahab la bixiyo walwariqi iyo fida la bixiyo silver wa khayrun lakum idinkaga khayr badan min an talqow inaad la kulantaan caduwakum cadowgiina fatadribuu aad ku dhufataan ood garaacdaan acnaaqahum luquntooda wayadribuu iyaguna ay garaacaan acnaaqakum luqumihiina ay garaacaan qaaluu waxay yidhaahdeen balaa yaa rasuula allah inaadan noo sheegin iska daaya noo sheeg qaala nebigu wuxuu yidhi sala allahu aleyh waali wasalam dikrullaahi alla xuskiisa weeyaan in alla la xuso kharajahu tirmidiyu baa soo saaray ibnu maajah iyo ibnu maajah wa qaala alxaakimu xaakimna waxa uu yidhi saxiixu lisnaadi imaamu dahabina waa ku waafaqay xadiidkana sheekh alalbani raximah llah saxiixu tarkiib ayuu kusoo saaray xadiidka toddobaad ee kitaabu dikri nacam juskiisa labaad ah xadiidkan marka dikriga fadli uu leeyahay ayuu tilmaamay oo inuu ka fadli badan yahay sida daahirka xadiidka ka muuqatana waxaa weeyaan inuu ka fadli badan yahay jihaadkii xataa sadaqadii ka fadli badan yahay oo acmaashii yani in badanoo uu ka fadli badan yahay ishkaal baa marka meeshaa ku jirayo waxaa weeyaan waxaa la sheegay ninka mujaahidka ah ajrigiisu inuu la egyahay kasaa'imi alqaa'im ninka sooman maalinkii sooman habeenkiina salaatuleyl u taagan ayuu ku ajarayuu ku ajar yahay nacam soo ma garanin marka hadday sidaa tahay de ninka sooman habeenkiina salaatuleyl u taagan de waa nin dikri ku jira isagaba nacam haddana jihaadkiibaa waxaa ayaa lala simay ama lagaba sii fiicnaysiiyey say marka ku dhici kartaa halkan marka xadiidkan xadiidkana daahirkiisa waxaa ka muuqato wakhayrun lakum min an talqow caduwakum fatadribuu acnaaqahum wayadribuu acnaaqakum see loo jamcinayaa culamada marka waxay ku jamcin waxay ku jamciyaan waxaa weeyaan in la yiraahdo dikriga alle ee xadiid abidarda oo xadiidkan ku jiro waxaa weeyaan waa dikrigii kaamilka ah baa laga hadlaa dikrigii kaamilka ahaa dikriga kaamilkana waxaa weeyaan in qalbigaaga alla xuso cadamada iyo weynaanta alle qalbigaaga ay soo gasho carabkaaga inuu ilaahay subxaana watacaala uu xusaayo oo isla markaana yacni acmaashii saalixaadkana aa ku guda jirtid marka iyada jirkaagiina uu shaqaynayo camal alle yani jecelyaha uu ku dhex jiro carabkaagii alle uu xusaayo cadamadii alle qalbiga kaaga buuxdo midka noocaas oo xadiidkan ka waramayahaddii marka dikrigu uu sidaa yahay isagaa ka fadli badan jihaadka markaanam isaga ayaa wuxuu ka fadli badnaanayaa jihaadka laakiinse haddii aad alle subxaana watacaala aada xusayso laakiin macaanida dikriga ku jirta iyo cadamada alle iyo qalbigaaga aadan sidii loogu talagalay aadan kusoo istixdaarsanin oo aadan soo gashanin markaas jihaadkaa fadli badnaananam iskusoo duuduub dikrullaahida halkaa nebiga uu ku sheegay waa dikri kaamil ah oo dhinac walba yacnii ka dhammaystiran kana kaamil ah oo dikru lisaani wa dikru lqalbi iyo istixdaaru cadamati illaahi tacaala oo laysku daray ayaa marka waxaa weeyaan nebiga caleyhi salatu salaam xadiidkan abidardaa oo uga hadlaya nacam haddii intaa marka dikriga laga waayo oo un qeybo kamida ay soo gasho mathalan dikriga lisaanka carabkaa alla ka xusaysaa qalbigaagiina xoogaa mutashatid weeyaanoo wax kalaa ku jiro ama yacni meelo kale ayuu ka shaxayaa ajar waa leedahay oo alla waa xustay haddana laakiin ninka mujaahidka kaa fadli badan jihaadkuna hadduu ka baayo jihaadkuna haddii uu ka maran yahay dikri alle mathalan gaaladii baad la diriraysaa ilaahay kelmadiisa inay kor noqoto darteed baa ula diriraysaa laakiin qalbigaaga cadamo iyo yacni qalbigii dikrigii alle subxaana watacaala iyo cadamadii alle iyo qalbigaagii kuma jiraan yacni marka jihaadkaagu ou sidaas yahayna waxaa kaa fiican marka ninka qalbigiisa iyo lisaankiisaba alla ka xusaya subxana watacaala ibnulqayimna saas ayuu sheegaa macnaha isagama garani ayb isku soo duuduub jihaadkii hadduu isaga yani acmaasha qalbiga aaday muhiim u tahay jihaadkii jawaarixdaadii aad ka jihaadaysay iyo haddii haddii aad qalbigii isku darto iyo haddii aada isku darto qalbigii jihaadka noocaasoo kale waa ka fadli badan yahay dikri carabka ilaahay laga sheegay keliya dikriga aada alla carabka ka xusto oo islamarkaana aa qalbigaaga yacnii qalbiga qalbigii iyo carabkiiba aa ilaahay ka xusayso dikriga noocaa isaguna wuxuu ka fadli badan yahay jihaadka lisaanka keliya ah jihaadka waxaan ujeedaa yacnii xubnahaaga keliya a ka jihaadaysid oo qalbigii markaa dikri aanu kugu jirin muhiimka waxaa weeyaan shayga mar walba micyaarka wax lagu qiyaasaya qalbigaaga in alla subxaana watacaala uu ku weyn yahay cadamada allana qalbigaaga ay ku jirto haddii marka iyadoo qalbigaaga weynaanta alle ay ku jirto iyo jihaadkii hadday ishelaan wax ka fiican ma laha soo ma garan haddii laakiin jihaadkii keliya halkan lagu haayo qalbigiina tacdiimkii alle cadamadii alle markaas aysan sidii loogu talagaloo la rabay aynan ugu jirin markaa jihaadka waa laga fiicnaan karaa maxaa ka fiicnaan kara dikru lisaani walqalbi ayaa ka fiicnaan kara saasa ibnulqayimna uu ku jamciyaa alxaafid ibnu xajarna macno noocaas oo kale ayaa fatxulbaariga oo ku tilmaama nam wa qaala abu hurayrata radia allaahu canhu qaala nabiyu sala allahu aleyh ali wasalama abu hureyra wuxuu yiri nabigu wuxuu yiri sala allahu aleyh ali wasalam sabaqa almufariduuna dadka mufaridunta mufaridiinta way hormareen dadka intiisa kale way ka hormareen qaaluu wama almufariduuna yaa rasuula allah ereygan marka nebigaa macnaynayo waxay yidhaahdeen rasuulka ilaahayo wama almufariduuna oo maxay yihiin mufariduunta yaa rasuula allah qaala waxau yidhi addaakiruuna allaha kuwa alla xuso kathiiran in badan wadaakiraat iyo haweenka alla xuso in badan kharajahu muslimuun xadiidkan nabiga caleyh salatu salaam iyagoo safar ay ku jiraan asxaabtii rasuulka ayaa buur waxay arkeen weyn oo soo muuqato oo jumdaan la yiraahdo markaasuu nabiga sala allahu aleyh ali wasalam uu yihi siiruu haadaa jumdaanu socda buurtan waxaa weeyaan waa jumdaani sabaqa almufariduun markaasuu yiri rasulka sal slam yani dadka yani ilaahay xuso ummadda ummadda kale yani way ka dhex muuqdaan waa ka waa ka baxsan yihiin ilaahay xaggiisana waa uga waa dad ka soocan dadka kalean alla xusin kharajahu muslim muslim baa xadiidka soo saaray marka dikriga lisaanka dikriga aan ka hadla mar walbaana dikriga waa soo sheegnay in kan ugu kaamilnimada badan inuu yahay in alla carabkana laga xuso qalbigiina ilaahay lagu hayo macaanida dikriga ku jirtana la istixdaarsadoo qalbiga lasoo gashto in lagu camal falana laysku dayo dikriga ile dikrigu waxyaabau ku faraya mogtaha waxyaabana waa kaa reebaya kharajahu muslimun wadakara cabdullaahi bnu busr waxa uu sheegay ana rajula nin qaala inuu yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahi ina sharaa'ica alislaami islaamka sharaa'icdiisa qad kahurad calaya way igu badatay sharaa'icdan hadda wuxuu ujeedaa waxyaabaha sunnooyinka ah ina sharaa'ica alislaami islaamka yani sharaa'icdiisa iyo sunnooyinka ku jiro qad kahurad calaya way igu badatay waxyaabaha islaamku jideeyey waa igu bateene sunnooyinka ah ilaa waajibka waa igu batay cid ka yeeleysa ma lehe fa akhbirnii ii sheeg bishayin wax atashabathu bihi aan ku dhego wax aan iskaga dhego oon qabsado ii sheeg qaala waxauu yidhi laa yazaalu lisaanuka carabkaaga kama zuulaayo waa yani waxaa weeyaan khabarun bimacna nahyi waay laa yazaalu lisaanuka carabkaaga yaanu ka zuulin wayaan radban inuu yahay mid qoyan muxuu ka qoyan yahay min dikrillahi ilahi dikrigiisa nacam carabkaaga yaanu ka zuulin dikriga alle inuu ka qoyan yahay mar kasta dikriga alle carabkaaga ka qoynaado ayb rawaahu tirmidiyu wa qaala xadiidun xasan xadiidkana dikriga fadligiisa ku sugan sunnooyinka qofka uu la imaanayo maadaama ay abwaabta jannada lagu galaa ay aad iyo aad u tiro badan tahay oo ilaahay caabudaadda caabudaadda ilaahay subxaana watacaala aada caabudeyso janno baa lagu galaa waxaa janno lagu galaa mucaamalada wanaagsan beeca iyo wax kala gadashada haddii qofka uu yahay qof samxi ah ayaa lagu galaa nikaaxi iyo yacni calaaqa zawjiya oo la guto siday tahay loo gutaa jannada lagu galaa waxyaabaha yacni jannada lagu galaa aad iyo aad iyo aad bay u fara badan yihiin marka ninkaani waxa uu yidhi waxyaabaha sunnooyinka ee shareecaduna noo jideysay ee alla loogu dhowaado way igu bateen mid aan ku dhego ee macaanidaas ii kulmin kara rasuulka ilaahi ii sheeg markaasuu wuxuu yidhi dikriga allow nebigu u sheegay sala allahu aleyh waali wasalam nacam dikriga alla meel weyn buu joogaa sunooyin in badan oo sunooyinkii ka mid a waxaa weeyaan waa ku gelayaa booskooda rawaahu tirmidiyu wa qaala xadiidun xasan wa can abi muusa alashcariyi radia allahu canhu can nabiyi sala allahu aleyh ali wasalama qaal dikriga marka aan ka hadlaynana midka un la akhriyo keliya ha u malaynin keliya acmaasha saalixaadka xataa waa dikri nacam oo dikriga wuxuu noqon karaa salaada aad tukanaysaa waa dikri midda waajibka midda sunnada dhammaan waa wada dikri waxaa dikri noqon kara masaa-isha cilmigaoo la barto axaadiista rasuulka oo la akhrisanayo waa dikri laftirkeeda oo mucaadi bnu jabal radia allahu canhu waxaa laga wariyey inuu yiri majaalisu dikri majaalisu alxalaali walxaraam majaalista dikriga waa majaalista xalaasha xaaraamta lagu barto ibnulqayim waxaana waa ku sheegay alwaabilu sayibka sidoo kale waxaana waa ku sheegay kitaabkiisa la yaraha miftaaxu daari sacaada haddaa marka maqasho xalqatu dikri meel dheeryaysan kula aadin nacam ha u qaadanin keliya uun wax aad adu afka ka sheegto ama dikri aad carabka keliya ka xusto keliya ha u qaadanin qur-aanka la baranayo tafsiirka qur-aanka oo la akhrisanayo kulluhu dikri weeyaan dikri baa ku dhex jirta niyeysa marka nacam wa can abi muusa alashcariyi radia allahu canhu can inabiyi sala allahu alayh waalihi wasalama qaal mathalu aladii yadkuru rabahu ka rabbigii xusaayo tusaalihiisa iyo waladii midka laa yadkuru rabbahu rabbigii aan xusaynin mathalu alxayi waalmeyit mid dhintay iyo mid nool yay isku yihiin ruux dhintay iyo ruux nool oo kale isku yihiin farqiga udhexeey waa sida akhrajahu lbukhaariyu xadiidka bukhaari baa soo saaray oo qofka markuu alla xuso waa nool yahay maxaa yeele xayaatada iyo nolosha waxaa laga helaa waxaa weeyaan qofku naftu ama quluubtu inay garato khaaliqi iyada abuuray nacam qalbigu marka allihii abuuray ay u nicmeynayey marka uu garto waxaa weya waa degaa qalbiga walidalika ilahi wuxuu yiri alaa bidikri illaahi tatma-inu alquluub dikriga allah quluubta ku xasishaa oo dhaqdhaqaaqa iyo walwalka iyo walbahaarka waxa ka dejiyo waa dikriga allah subxaanah watacaala sidoo kale iimaankoo qofka ku noolaadayo awman kaana meytan fa axyaynaahu wajacalnaa lahu nuuran yamshi bihi fi nnaasi kaman mathaluhu fi dulumaat leysa bikhaarijin minha marka isku mid maaha qof dhintay iyo qof nool gaalka iyo muslimka waxaa lagu kala shabahaa wax dhintay iyo wax nool maxaa yeele noloshu inay qiimaheedu iyo xasiloonideedaba waa inay marka ay allihii abuurtay ay addoon u ahaata naftu haday taa ka baxdo haweyna adoon u noqonaysaa hawadu hadday addoon u noqotana hawada ayuu ayaa macbuud u noqonayso hadday macbuud u noqotana meeshay iyada gal dhahdo unbuu qofkii gelaya walidaalika rasuulka caleyhi salaatu wasalaam wuxuu yiri tacisa cabdu dirham dirhamkiibaa dad badana addoon looga dhiga cabdu dirham dirhamka addoonkiisii waa halaagsameeyu nabiga sal l slam wa tacisa cabdu dinaar tacisa cabdulkhamiila tacisa wantakas wa idaa shiika falantaqash marka haddii marka uu ka tago qofka addoonnimada alle subxaanahu watacaala aan uusan iyadaa noloshiis nolosha saxda ah ama nolosha yani xaqiiqada iyadaa lehe hadduu ka tago aanay u suurogelin uu iska dhaafo uusan suurogelinin wuxuu gelaa marka in naftiisa iyo shaydaan cadowgiisa inuu addoon u noqdo waana wax maanta dadku intiisa badan ay u bateen nacam cadowgoodii ayaga birta u haystay addoomo u yihiin nacam mana is oga nacam sooma kasin lidaalika yani ibnulqayim beytkii uu sheega ku dhaboobay ee uu yiri harabuu min alriqi aladii khuliquu lahu fabuluu biriqi nafsi washaydaani dadka waxay ka carareen uu yiri min alriqi aladii khuliquu lahu addoonnimadii loo abuuray ayay iskaga carareen uu yiri nacam fabuluu markaasa waxaa lagu imtixaan oo lagu ibtileeyey biriqi nafsi washaydaani naf iyo shaydaan inay addoomo u noqdaan waa kaas waxa lacag ay soo shaqaystaan naf unbaa lagu naftaa lagu sasabayo loogu raaxeeya nacam ama shaneemooyin lagu geeyo ama night calaab iyo meelahan marka calaabyada iyo ama isboorti ha lagu daawado ama lacag ha lagu galo yacni lacag badan ha loo bixiyo kulli waxaa la rabaa naftaas beenbeenta ah een ilaahay addoon ka dhiganin in lagu sasabaa la rabaa nacam haddaynan waxyaabahaas lahwiyaadkaas lahwiga haddaanay jiri lahaynna waa isdilayaan kii aan lahwigaas haysaninna waa aragteen oo yacni adduunku waa maxaan u joogaa buu leeya nafta iska qaadaya nacam uu isdilaya nacam marka soo laguma imtixaanin marka naf iyo shaydaan soo laguma imtixaanin marka nacam addoonnima inay addoon u noqdaan falaa tucjibka amwaaluhum walaa awlaaduhum inamaa yuriidu allahu liyucadibahum biha fi lxayaati addunyaa watazhaqa anfusuhum wahum kaafiruun yaysan ku yaab gelinin oodan yacni yaysan ku indha daraandarin maalkooda iyo ilmaha ay haystaan falaa tucjibka amwaaluhum walaa awlaaduhum inamaa yuriidu allahu liyucadibahum biha fi lxayaati addunya alla wuxuu rabaa inuu ku cadaabo maalkaas iyo ilmahaas adduunka dhexdiisa ugu cadaabo nacam haddii la yiraha marka maalka ma isagaaba cadaaba dadku waxay raadinayaan oy ku raaxaystaan oo ay yani uga baxaanba dhibaatada iyo soo maalkii ma aha waxaa laleeyahay nacam maalkii waa lagu cadaabaa cadaabuu u yahay inuu u yahayna waxaa ku tusaayo kasabka ay maalka soo kasbayaan dhibaatada ay u marayaan iyo shidada iyo imtixaanka iyo walbahaarka iyo markay helaanna sida uu maalkii meelaha ay ku bixinayaan iyo haddana sida ay yani ay ilaalinta xifdinta maalka imtixaan iyo cadaab kala waay nacam maalkii inuu ilaaliyo maalkii inuu yacni meesha uu ku bixinayo fiiriyo oo maalihii marka halaagiisii weliba uu ku bixinayo isku soo duduub maalku waxuun u yahay cadaabu u yahay nacam qofkaan ilaahay aqoonin maalka cadaabu u yahay walidaalika nabiga sal ll ly slam waxaa laga wariyey saxiixa inuu yiri nicma almaalu saalix lilcabdi saalix nacam maalka addoonka saalixa u fiican yahay nacam qalbigiisa ku degan yahay laakiinse addoon faajira maalku cadaabu u yahay fi lxaqiiqa nacam ayb jimcadana marka wax la siiyo lacagta u qaatana waxa weeyaan usbuuca aakhirkiisa markuu lacagta qaatana waa faraxsan yahay awalul usbuucna waxaa weeyaan dhibaato iyo walbahaar iyo shaqadii marka addoonnimaa ku kalifaysa nacam shahwadiisaas ee uu addoon u yahay si uu u guto waa inuu shaqeeya marka shaqadii waa addoonnimo maalkii waxaa weeyaan waa shaqadii waxaan ujeedaa naftiisa addoon ugu yahay hawadiisii ayuu addoon ugu yahay maalkiina waa kaasay isagana dhibaatadiisu ayuu ku hayaa nacam marka nolosha dhabtaa marka qofka ilaahay inuu xuso qalbigiisa alla subxaanah watacaala allihii abuuray marka uu garanayo ku jiro rabinimada ilaahay ay ku jirto in la maamulayo addoon xag alla laga maamula inuu yahay uu ogaado wax badan baa qalbigiisa ka degaya nacam ayb maxaa qadarkii oo kale qalbigiisa marka uu rumeey rumaysan yahay ku degan yahay qadarku tawxiid rububiya soo galaa waxaa weeyaan in addoon la maamulayo aad tahay markaad garanayso wax kugu dhacaan adoo dadaalayo taqadar allahu maa shaa facal low low low low sharcigu waxaad garanaya inaysa waxba kuu sameyneynin marka qofkii wuxuu ka kasbanaa marka nolol fiican runtii mathalu aladii yadkuru rabbahu rabbigii midka xusaaya iyo waladii laa yadkuru rabbahu kan aan rabbigii xusaynin mathalu lxayi waalmeyit wax nool iyo wax dhintay oo kale ayay isku yihiin ruuxuna waxa uu jecel yahay idaa axaba shay-an akhara dikrahu yani waxa uu jecel yahay sheeg sheegistiisuu badiyaa sida caadatan la ogyahay qolo walbaa waxay jeceshahay unbay aada uga sheekaysaa nacam marka qofku hadduu alla jecel yahay waxaa lagu garanaa inuu ilaahay ka sheekeeyo daa'iman nacam وعn abi hurayrata radي الlhu canhu can rasuuli اllahi slى اllahu عalيyh ali waslm qaal nabigu waxa uu yiri man qacda qofkii fariisto man qacada qofkii fariisto maqcadan meel lafadhiyo la fariisto lam yadkur illaaha aan alla ku xusin tacaala alla sareeyey fiihi meeshaa dhexdeeda aan alla ku xusin kaanat calayhi min allahi tira kaanad waxaa ahaanaysa caleyhi isaga korkiisa min allaahi xag alla waxaa uga ahaanaysa tiratun raacasho waa loo raacanaya man waa loo qabsanaya qabsasho iyo raacasho ayaa ilaahay xaggiisa qofka uga ahaanayso waman idajaca qofkii jiifto madjican meel la seexdo laa yadkuru llaaha alla uusan xusaynin tacaala lagu saliya maxay ku imaanaya in axaadiistiisa laga sheekeeya ku imaanaya mogta nacam oo rasuulkiiba haddaan magaciisiiba lasoo qaadinba oo meeshiiba aan nebigaba la keeninba see lagu xasuusanaa rasuulka caleyhi isalaatu wassalaam marka xadiidkan isaga marka wuxuu tilmaamayaa dadka hadday intay meel isugu yimaadaan intay sheekaystaan ay wada hadlaan oo allana aysan sheegin nebigana aynan ku salinin sala allahu aleyh waali wasalama aakhiro waa loo raacanaa riwaayo kale waxay kusii daraysaa ilaa qaamuu calaa jiifati ximaarin meeshaas waxay ka kacaan dameer baktigiisay uga kacaan naam dameer baktiyey yay uga kacaan naam yani majlis fiicanoo nuuraya ma aha naam majliska noocaas oo kale asma kasin ayb marka dadku inay ilaahay subxana wa tacaala majaalista ay ku xusaan majaalista marka xuska alle maxaa dadka ka tegsiiyana oy la iloobaan qiila waqaalada ugu badan naam qiila waqaalada nebiguna waaba reebaba caleyhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi in allaha kariha lakum ilaahay wuxuu idiin nacay qiila waqaala waa la yiri hebel waxaasuu yiri marka in majaalis intaqiila waqaalada laga yareeyo meel haddii laisugu yimaado ama ugu yaraan axaadiis nabiga caleyh isalaatu wasalaam la akhriyo ama diin uun laysku sheeg sheego ilaahay subxaana wa tacaala cadamadiisa ama waajibaadka alle iyo laga hadlo majlisku saasuu qiimo ku yeelanaan hadday dhacdo inaad marka dana kale iyo howlo kale aada leedihiin markaaad la kaco qofka ay dadku intay markay sheekaystaan hadday intay kacaan kafaarat lmajlis ay la imaadaan subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illaa anta astakfiruka wa atuubu ileyka ay dhahaan wixii majliskaas dembi ka raaca waa loogu cafiya waa loogu dhaafaa haddaa taa marka ay la yimaadaanna dad ilaahay xusay noqonayaan marka intaa un calal aqal yaysa kaa tegin markaad meel ka kacaysa iyo kale yaynan intaa ku dhaafin oo aanay kaa tegin man qacada qofkii fariisto maqcadan marka meelaha hadda fadhiyada hadaad aragto imaa yani fadhiyada caamada iska dhaaf fadhiyada khaasada xataa dadka yani dalabatulcilmiga oo kale iyo xataa waxaa ku batay qiilo waqaalada aan wax macna oo ay leedahay oo badanna aan jirin ku badatay nacam oo diinba in laga sheekaysto ama kitaab la daalacdo ama axaadiis la akhristo ama yacni qur-aan meel ishkaal ku jiro yacni laga wada hadlo oo laysbaro oo la mudaakarooda imale nacam culamadii salafka imaa inay ku jiraan majlis xadiis imaa inay ku jiraan majlis mudaakara iyo imaa inay cibaado ku jiraanay ahaa jireen abuu xaatim iraazi iyo abuu zurca iyo ibn abi xaatim iyo marka laga hadlaya saasay ahaa jireen ibn abi xaatim wuxuu sheegay yani wuxuu yidhi kaana nahaarunaa maalinteenna waxay ahaa jirtay yidhi asamaac culamada inaan wax kasoo dhegeysano waleylunaa habeenkeennana mudaakaratan u ahaa nacam iyo naski iyo wixii aan soo qorana wixi aan soo maqalnay qoraalkiisi iyo muqaabala iyo in la saxo iyo in la mudaakarooda iyo saasay ahaan jirtay marbaa marka waxaa dhacday yiri in la waayey majlis majaalistii samaaca ka mid oo shuyuuqdii laga soo dhegeysanayaa marka maqnaaday ayaa cudurdaar iyo waxbuu yeeshay marka saacadaasaa firaaqa u noqotay markaasuu wuxuu yidhi malaayaan jidka ka soo gadanay fashtaraynaa samakatan si aan bal u karsanno u cunno gurigii markii ay keeneen isla markii waxaa haddana la gaaray buu yiri majlis samaac kale waa iskaga tagnay yiri majlis samaac kale aadeen mid kaleo majlis kale u dhiibay mudaakaray u dhiibtay ilaa malaayiga uu soo markaas ou isbedelaba nacam ayb oo laga yaaba inay markaas so ceeriinaba iska cuneen malay waqti ay u waayeen somakas marka dadkaasa sunnada dawenay oo qoray oo yacni saxiixeeda iyo daciifkeeda kala saaray oo sunnadan maanta aan ilaahay ku caabudayno an akhrisanayno dadkaasaa yacni bacd allaahi tacaala iyagoo yani ilaahay uu ku ilaaliyey dadka marka qofka majaalistu marka inay ama in laga sheekeysanayo dadka taraajimtooda laga sheekeeyo ama in axaadiidtiiba la akhristo ama aayaadkii ama wixii markaa kugu kaalmeynayo majaalistu inay saa u badataa fiican majaalistii caamadan waxay isaga badatay iyada yacni toban saac labayo toban saac waxaa laga yaabaa in fadhi ku dirir iyo iskaga badata waman idajaca qofkii seexdo madjacan meel la seexdo laa yadkuru llaha tacaala fiihi ilaahay aanu uusan ku xusaynin kaanat caleyhi korkiisa waxaa ahaanaya min allahi alla xaggiisa tiratun raacasho ay naqsun nuqsaan wa tabicatun raacasho wa xasratun shalay waa loo qabsanaya raacashada waa qabsasho waa loo qabsanaya kharajahu abu daawuud xadiidka abu daawuud baa soo saara waana xadiid saxiix ah faslun fadlu اtaxmiidi wاtahliili wاtasbiixi fadlu taxmiidi alxamdu lilaahida fadligeeda taxmiid alxamdu lilah la dhaho wاtahliili wa fadlu tahliili laa ilaha ila allahu oo la dhaho fadligeeda wاtasbiixi subxaan allaahida fadligeeda altahliil waa laa ilaaha ila allaahu ayb marka taxmiida iyo tasbiixda badanaa waa la israaciyaa altaxmiidu waltasbiix waa israacaan altahliilna waxay raacdaa allahu akbarta badanaa laa ilaha ila allahu iyo allahu akbarna waa israacaan waxaad arkaysaa qur-aanka fasabix bixamdi rabbika fasabix tasbiixso bixamdi rabbika adoo alla ammaanayo ujeedaa wasabix bixamdi rabbika xiina taquum fasabix bixamdi rabbika wastakfirhu tasbiix iyo taxmiid subxaana allah alxamdulilah isla socdaan mar walba tahliisha iyo allahu akbartana waa isla socdaan allahu akbar iyo laa ilaha illa allahuna waa isla socdaan sida haalibkee badan walidaalika muadinka markuu adimaya muxuu yidhahdaa allahu akbar maxaa ugu dambeeya allahu akbar allahu akbar laa ilaha illa allah israacsan yihiin marka axaadiis fara badanna marka way ku yimaadeen iyagoo israacsan kuwaas marka tasbiixda iyo taxmiidda maxaa ku jira marka ila adkaarta waxaa la rabaa in la fahmo mogtaha subxaan allahi baa la dhahaa alxamdulilah hala yiraahdaa keliya lama rabo tasbiixda iyo taxmiidda waxaa ku jiro ammaanid allah subxaana wa tacaala iyo nuqsaan iyo ceeb oo dhan oo ilaahay laga tirtiro oo laga hufo walidaalika marka altasbiix wataxmiid waxaa soo gelayo taxmiid alxamdu lilah markaa leedahay sifaat lkamaal wax kastoo alla lagu ammaano ee ilaahay subxaana wa tacaala kamaal u ah yaa ilaahay lagu ammaanaa marka markaad leedahay alxamdu lilah allaad ammaantay ammaan ayaad alla ku ammaantay subxaan allahi markaad tirina ilaahu adaa hufan oo ceeb iyo nuqsaan oo dhan ka hufanna tilmaan kastoo nuqsaana ilaahu waa kaa dheer tahay o waa kaa hufan taha tiri marka halkaa marka maxaa soo gelaya sifaatu lkamaal iyo sifaatsifaatka suluubta waxyaabaha ilaahay laga laga anfiyo iyo waxa alla loo sugaba subxaana allahi alxamdulilah isku soo galeen fiir marka labada ereysay u gaagaaban yihiin iyo macaanida ay xambaarsan yihiin baabul asmaai wasifaat sifaatka ilaahay yani waxaa weeyaan sifaat kamaaloo ilaahay ou leeyahay oo loo sugo kuwa nuqsaano alle laga anfiyo waay waxayna iskugu yimaadeen qowluhu tacaala allahu laa ilaha illa huwa alxayu alqayuum laa taahuduhu sinatu walaa nawm alxayu lqayuum waa sifaatu lkamaal laa taahuduhu sinatu walaa nawmna waa naqsi ilaahay laga dheeraynayo laga hufayo tasbiixdii marka waxaa weeyaan waa laa taahuduhu sinatu walaa nawm waa tasbiix maxaa tasbiix wax nuqsaan oo dhan baad ilaahay subxaana wa tacaala ka hufaysaa alxayu lqayuumna ilaahay inuu nool yahay inuu addoomaha danahooda u taagan yahay oo u qabto oo arsuqo oo kadaa uu yahayna waa sifaatu lkamaal weeyaano waa waxa ilaahay uu ku mahadsan yahay ee uu ku ammaanan yahay soo ma garanin intaa laa ilaaha ila allaahu allahu akbarna laa ilaha illa allaahuna waxaa ku jirto waxaa weeyaan waxaa ku jirto takhsiis baa ku jira oo cibaadaad ilaahay ku khaas yeeshay macbuud xaq lagu caabudaa ma jira allah ma ahane takhsiis baa ku jiro allaahu akbarna tafdiil waay ilaahay baad waxaad ka fadilaysaa ood ka weyneysiinaysaa waa ka weyn yahay makhluuqo idil soo ma garan sida marka waxay leedahay laa ilaaha ila allahu markaad leedahay cibaadadii baad ilaahay u gooni yeeleysaa takhsiisaa ku jiro allaahu akbar markaa leedahana allaahu allah akbar weynin badan waay tafdiil makhluuqii dhan baa ilaahay ka weyneysiinaysaa kulligood macnaha marka allaahu akbar haddaad aragtana waxaa weeyaan allaahu allah akbaru weynin badan waay afcalu tafdiil calaa baabihi ah waay nuxaadda qaar baa waxay dhahayaan afcalu tafdiil leysa calaa baabihi waayo allaahu kabiirun baa laga wadaa macnaa ilaahay waa weyn yahay weynin badan ma ahanay leeyihin hadalkaa marka isoo saxeix ma aha ayb maxaa yeele ilaahi subxaana watacaala meelo badanba wuxuu ku sheegay wuxuu ku tilmaamay xadiis waxaa jiro cadi bni xaatim oo uu ku yiri nabiga sal ll ly salam sida laga werinayo ayufiruka ma waxaa ku carag gelinayso yacni in ilaahi subxaana watacaala keligii la caabudo ma waxaa ku carag gelinayso in ilaahi subxaana watacala allahu akbar in la dhaho miyaa ku caraggelinayso yiri atacrifu ma waxaad garanaysaa yiri axad ilaahay ka weynin badan marka faclu tafdiil calaa baabihi inuu yataana waa tusaysaa nacam ayb ayb marka qul ayu shayin akbaru shahaadatan qul illaahu shahiidun beynii wa beynakum akbaru shahaadatan ka yacni weynin badan xagga markhaatida maa jiro waxa alla ka weynin badan xagga markhaatida waa maya nacam wahaakada marka sidaa darteed ilaahi subxaa allahu akbar marka tafdiil baa ku jiro macnaheedu sidoo kale naxaadaas marka aan hadda sheegnay dhahayaan afcalu tafdiilkan leysa calaa baabihi allahu akbar ay allahu kabiirun baa laga wadaa iyadoo hadalkooda marka ma toosna waa laga toosan yahay qolo kale iyagu waxay dhahayaan allahu akbar macnaheeda waxaa laga wadaa allahu alleh akbaru in alla quluubtu ay alla gartaan oo ay yani xaqal macrifa ay ilaahay gartaan waa ka weynin badan yahay alleh inkastoo hadalkaas uu sax yahay oon ilaahay marna la ixaaday karin cilmi iyo macrifo aan lagu ixaaday karin haddana macnaha loo jeeda kaas maaha sababtoo ah makhluuqaadka qaar ayaadan adiga cilmi ku ixaaday karin iska dhaaf alla subxana watacala jannada hadda adu cilmi ku ixaaday kartaa falaa taclamu nafsun maa ukhfiya lahum min qurati acyun acdadtu licibaadiya asaalixiina maa laa caynun ra'at walaa udunun samicad walaa khadara calaa qalbi bashara leeda jannada waxa ku jira bashar qalbigiisa maba kusoo dhicinba si kastoo lagaaga sheekeeya macrifada jannada waxa ku jira iyo tafaasiisheeda iyo xaqiiqadeeda ma wada macrifo macrifo ahaan waa kaaga weynin badan tahay soo ma garan marka haddii makhluuqaadkii qaar sidaa ay yihiin marka alle maxuu la gaar yahay marka waa in marka ay noqonaysa macnaha allaahu akbar allaahu allah akbaru weynin badan muxuu ka weynin badan yahay makhluuq oo dhan ilahay waa ka weynin badan yahay jannada ma lagu sifeyn kara saas ambiyada laguma sifeyn karo macnahaas maxaa yani lama dhihi kara yani wax kasta ilaa ambiyada ka weyn allah soo gelaya maogtahay laakiin allahu akbar marka macnaheeda saxdaa sidaas weeyaan nebigana marka xadiidkiisa sidaa ayaa laga dhadhansanaya idan allahu akbar waxaa ku jiro tafdiil laa ilaha ila allahu takhsiis ayaa ku jiro takhsiis alcibaadati lilah alxamdu lilah waxaa ku jiro yani sifaat lkamaal ihbaatu sifaat alkamaal subxaana allahna waxaa ku jiro salbu naqaa'isi can illaahi ilahay in naqaa'ista laga hufo marka dikrigan dikri aad u weyn wadaa qalbigaaga soo gelisa marka baabul asmaa sifaat o dhan isagoo ku dhisan yahay nacam walidalika albaaqiyaat asaalixaat subxaana allah alxamdu lilah allahu akbar laa ilaha illa allah weeyaan nacam miduu alla yidhi maal iyo wiilal ayagaa ka fiican almaal walbanuuna ziinat alxayaati addunyaa waalbaaqiyaatu alsaalixaatu khayrun cinda rabbika hawaaban wakhayru amalaa sheikhulislaam ibnu teymiyana wuxuu leeyahay risaalo albaaqiyaatu saalixaatka uu ku fasiro ayuu leeyahay hadalladan aan sheegnayna qaacidadaasaan kasoo guurina qaacidatun fi lbaaqiyaati asaalixaat ayaa la yidhahdaa iyadoo gooni loo daabacayna waa jirtaa masaa'ilu ama aathaar ibni teymiya oo bakar abu zayd ay ishraafeen daaru caalam alfawaa'id daabacdayna waa ku jiraan nacam almajmuuca araabica waay weliba nacam ayb marka macaanidan baa ku jirta dikrigu marka qofku markau garanayo macaanidiisa u dhadhansan karaa ama uu yacni ku macaansan karaa laakiin haddii subxaan llah subxaan allah iska dheh afka ay tahay waxaa loola jeedana aadan aqoonin ajar waa laga yaab aad ku helaysaa haddaadan qasad qasad ka duwan haddaadan u jeedin laakiinse yacni ulajeedadii weyneyd ma laha faslun fadlu taxmiidi wtahliili wtasbiixi taxmiida iyo tahliisha tasbiixda fadligeeda tahliishu marka waa laa ilaha ila allah waa asaasu diin diinka asaaskiisiiba waay waana dadka ahlu jannada iyo ahlu naarka waxa kala sooco waa kelimadan atahliil laa ilaha ila allah maxaa yeele xadiidkii jaabir waatou ahaa labada shay ee qofka midna janno u waajibisa midna naar u waajibisa ii sheega u yidhi yaa rasuul allah nin reebaadiya yidhi markaasuu nabiga sal ly slam uu yidhi man maata yushriku billahi shayan dakhala annaar waman maata laa yushriku billahi shayan dakhala aljanna labada marka wax keento janno i naar dadka ahlu naarka iyo ahlu jannada wax kala farqiyo waa kelimatu tawxiid waay waa tahliisha atahliil nam atahliil markaan leenaha waa laa ilaha ila allahudan macnihii saa u qaada nam waana kelmada wanaagsanee ilaahay subxaanahu watacaala mithaalka uu ka bixiyey alam tara kayfa daraba allahu mathalan kalimatan dayibatan ka shajaratin dayibatin asluhaa thaabitun wa farcuhaa fi samaa kelmadaas iyadaa weeyaan ilaahay subxaana wa tacaala tusaalaha uu ka bixiyey waa kelmada uu rusushoo dhan ilaahay usoo diray waana kelimatu lislaam oo ilaahay uunan aqbalaynin diin aan isaga ahayn diinaan islaam ahayn ilaahay ma aqbalo mana lagu caabudi karo kelmadaana laa ilaha illa llahu bay ku dhisan tahay qaala tacaala waman yabtagii gayra alislaami diinan falan yuqbala minhu wahuwa fi laakhirati min alkhaasiriin marka kelmadan marka markaad akrinaysa inaad macaanidaas maskaxdaada soo gasho fi saxiixayni can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh wali wasalama qaal man qaala qofkii yiraahdo laa ilaaha ila allah qofkii yiraahdo macbuud xaq lagu caabudaa ma jira allah mooyaane waxdahu xaal uu yahay keligiisa laa shariika wax la wadaagaa lahu cibaadada alle wax la wadaagaa uma sugnaanin lahu lmulku taa cibaadadii lahu lmulku mulkigii iyo boqortooyadii baa alle u sugnaato isaga keligii ayay u sugnaatay mulki mutlaqa lahu lilaahi alla oo keliya u sugnaaday almulku boqortooye oo dhan walahu alxamdu walahu alla keligii ayay u sugnaatay alxamdu ammaan oo dhan meesha marka walahu alxamdu alla wuxuu leeyahay alxamdu ammaan oo dhan asha ku jirta alxamdu istiqraaqiyo waay istiqraaqiya waxaa la yidhaha ammaan oo dhanaa soo gelaysa waxa ammaan la yidhaahdo oo dhan allah iskaleh al marka waa fi lxamdi waa istiqraaqiya ahlu sunnaduna saasay qabaan waana sida saxiixa ah sidaas waay ayb marka macnaha ku jiraan waxaa weeyaan in marka alxamdu lilaahi ammaan oo dhan ilaahay baa dhammaanteed alla iska leh bani aadamku waxa ay xataa ku ammaanan yihiin oo ay yacni wanaagga ay samaynayaan allah u fududeeyey soo maaha ilaahay subxaana wa tacala waa ku ammaanan marka nacam adiga haddaad hanuunsan tahay ood ilaahay daacadiisa gudanayso oo dariiq xaqa ah ku socoto yaa ku ammaanan arrintaa alla waa ku ammaanaya subxaana wa tacaala soo ma garan marka asha alxamduda ku jirto istiqraaqiya amaa muctasilada jinsiye waay dhahayaan jinsulxamdi buu isaga leeyahay jinsiga ammaanta ilaahay baa iska leh ayaga marka waxaa marka soo gelaya baabkooda qaybo ka mida ammaanaha marka bani aadam inay goonidood u leeyihiin yaa warkooda ka dhadhamayso waana macnaha ay kala jeedaan alcabdu yakhluqu afcaala nafsihi bidcadoodii bay meesha marka la imaanayaan waxay leeyihin haddii nin wiilkiisa ou siiyo lacag ou siiyo laba wiilo ou dhalay midna ou maalkii meel fiican ku bixinayo midna ou maalkii meel xun ku bixinayo midna ou maalkii meel xun ku bixinayo waxay leeyihiin sideebaa odaygan maalka bixiyey ammaan isaga ma laha kan meesha fiican ku bixinaya iyo midka meesha xun ku bixinayo midna laguma ammaanayo ficil ayaga ay iska leeyihiin waa shuqul uu ku leeyahayna ma laha saasoo kale waay ku leeyihin allana afcaasha dadku ay samaynayaan wax uga soo laabanayo ma laha marka taana ma fiicna asalkoodii baailka ah ay aadaysaan walahu alla subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay alxamdu ammaan oo dhan ayuu iska leeyahay nacam sida boqortooyadoo dhan ba ilaahay uu leeyahay bani aadamka haddii boqortooyo loo nisbeeyana waa wax muqayad ah waay meel waqti waay boqortooyadiisa soo maha iyo meel gaaray ku kooban tahay sidaasi la-eg ammaanta bani aadamka ou yeeshaana waxaa weeye ammaan muqayad ah waay nacam ee ammaanta yani mutlaqa ah ee duuduuban allah iskale subxaana wa tacaala walahu alxamdu ammaan oo dhanna ilaahaybaa ayaa iska leh wa huwa calaa kulli shayin qadiir alla subxaana wa tacaalaana wa huwa isagu alleh qadiirun mid awoodo weyaan oo awoodid badan calaa kulli shayin shay kastaa korkiisa wax kastaa awood buu ku leeyahay alleh wa huwa calaa kulli shayin qadiirna qadarkii o dhan baaba soo gelaya maxaa yeele qadarku sida imaam axmed uu yiri alqadaru qudratullah qadarku waa awoodii alla waay nacam koonkan marka wax alla aanu idmin oo mashiicadiisa ka baxsan oo koonka ka dhici kartaana ma jirto nacam haddaad tiraahdo wax ilaahay aanu idmin baa koonkan ka dhaco macnahaada wuxuu noqonayaa marka ilaahay waa laga awood badan yahay somakas walidaalika ibnu cabaas sifadan wuxuu yidhi inamaa yakhsha allaha min cibaadihi alculamaa culummada la sheegayo wuxuu yidhi waa kuwa ictiqaadsan rumaysan ana allaha calaa kulli shayin qadiir kuwaas waa yidhi culummada marka masalana ayb wuxuu yidhi marka wahuwa calaa kulli shayin qadiir qofkii sidaa dhaho fii yowmin maalin mi-ata maratin boqol jeer qofkii yidhaahdo kaanat lahu waxaa u ahaanayo cadlu cashri riqaabin toban luqun xoreyntood oo kale ajrigooda u ahaanayo wa kutibad lahu waa loo qoraa mi-atu xasanatin baa loo qoraa boqol xasano wa muxiyad canhu waxaa laga tirtiraa mi-atu sayi'atin boqol sayi-o iyo boqol xumaan wa kaanad lahu waxayna u ahaanaysaa isaga xirsan xirsi xir min ashaydaani shaydaan bay uga noqonaysaa yowmahu maalintiisaas daalika kaagaas ah xataa yumsiya ilaa u ka galabaysto walam yati axadun oo yani ka fiidsadaba walam yati axadun axadna lama imaanin qof lama imaado biafdala wax ka fadli badan mimaa jaaa bihi wixii isaga uu la yimid ilaa rajulun nin mooyaane camila sameeyey akhara minhu wax ka badan isaga intuu sameeyey dikrigan fiiri sidoo marka u yaryahay laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu lxamdu wahuwa calaa kuli shayin qadiir intaas laa ilaha ila allahu waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir boqol jeer qofkii yiraahdo wuxuu helayaa marka maalintii qofkii boqol jeer akhriyo toban luqun isagoo xoreeyay u dhigan tahay ajrigoodii buu helayaa marka toban luqun hal luqun hal adoon oo la xoreeya ajrigeeda la ogyahay wamaa adraaka ma alcaqaba faku raqaba waxyaabaha marka caqabada looga gudbaaba oo yacni iimaanka qofka yacni lagu tijaabiya addoon inuu xoreeyo waa addoon marka xoreyntiisa wax sahlan ma aha toban marka addoon isagoo xoreeye ayay lamid tahay qofkii sidaan yiraahdo maalintii boqol xasanana waa loo qoraa boqol sayi-ana waa laga tirtiraa dembi boqol sayi-a marka boqol dembi markaan leena dunuubta waa weyn ma laga wada nacam kabaa-irtu toobay u baahan tahay iyada in laga toobad keeno dunuubta waa weyn ee kuwan laga tirtiraayo marka waxaa weya waa kuwa sakhaa'irta ah ilaa kabaairtu tawba ayaa waxaa shardi ah in alla subxana watacaala looga toobad keeno acmaasha marka unuub acmaasha haddaad maqasho intooda sida badan dunuubtaasaa lagu dhaafaa qofkii waxaa sameeya waxaasaa loo dhaafaa waa sakhaa'irta ama alkabaa'ir towbay u baahan tahay waa jirtaa acmaal lagu dhaafa yacni dunuub waaweyn oo nusuusta ay kusoo aroortay waa jirtaa qofkii waxa waxaa sameeyaoo kale camalkaa la imaado dunuubtiisa waa loo dhaafaa wa in kaana fara min azaxfi goob dagaalba oo muslimiinta iyo gaalada ku diriraysaba ha ka cararee waa loo dhaafaa dembi weyn waay kaas xajka oo kale dunuubta rajaca ka yowmi waladathu ummuhu hooyadiis maalintaay dhashoo kale soo laabtaa hooyadiis maalinka ay dhalaysa kabaa'ir ma saarnayn isaga maogtaha acmaal yaryar waa jiri karta acmaal yacni dhowr ah waa jiri karaan laakiin sida qaacidada guud ee qaalibka ah saas weeyaan qofkuna maaha marka inuu is yira intuu dunuub sameeyo hadduu yidhaha dunuub baan samaynayaa laa ilaha illa waxdahu laa shariika lahu baan boqol jeer akrinaa maalintii dunuubteydiina soo la iima dhaafaayo sax ma ahan iyada nacam waxaa laga yaabaa marka uu dunuubta sameeyo ilaahay subxaana watacaala inuu u fududeyninba inuu la yimaadoba dikrigan ile dikriga tawfiiq baa lagu sameeya mogta ilahay inuu ku waafajiyo haddaad marka ilaahay dunuubtiisa fududaysato xuskiisii baa lagaa madoobeyna adigana marka nacam walidaalika qofka iska dareemi karaa xataa nacam ayb mararka qaar waxaa weeyaan dikrigii inuu ka caajisayo uusa akhri karin u arkaa nacam waxa ka caajisinayan hadduu dib hadduu dib ugu laabto xisaabtamana dunuub iyo yacni waxa macaasi uu fududaystay iyo waxyaabo yacni aan fiicnayno yacni uu arkay iyo inay u laabanaysaad arkaysaa nacam marka adkaarta adiga ma ogid inaad yani in lagu waafajinayo ma ogid marka inaad ku tasaahusho dunuubta ma aha nacam oo dunuubta la fududaysta ma aha ayb marka wuxuu yidhi wa kaanad lahu xirsan min ashaydaan shaydaanu cadowgaagii ahna xirxiray kaaga tahay nacam shaydaanku hadda waa ina shaydaana lakum caduwan fatakhiduuhu caduwan midku alla yiri shaydaan cadow idin yahay cadow ka dhigta cadowgaagii marka maxaa xirxir kaaga noqonaya adkaarta adkaarta marka waa shayga keliya oo qofka u nebiguna waa ku mithaalay sala allahu aleyh ali wasalam oo adkaarta dikrigu wuxuu lamid yahay uu yidhi qof cadowgiisii uu soo eryaday markii dambe yacnii inay qabtaan ku sigtay ee ka galay xisnun xasiin dhufays adag oon la geli karin ka galay marka oo cadowgiisi aysan ka soo geli karin marka wuxuu yidhi dikriga mithaalkiisu saasoo kale waa yiri nacam nin cadowgiisi eryanayo xisni dhufays ka galay waay oo kale soo ma garan cadowgaaga marka adiga ku eryanayo oo masaalixdaada raba inuu kaa dhumiyo shaydaan waayo adkaartii baa marka shaydaanka isaga celin karta haddaa inta aad adkaarsanayso waa kaa fogaanaya nacam lidaalika qofku markuu gurigiisa kasoo baxayo bismi illahi tawakaltu cala allahi walaa xawla walaa quwata ilaa billaah iyo adiciyadii kale marka uu akhriya waxaa soo aroortay shaydaanku inuu dhahaayo kayfa anta maxaa adiga xaalkaagu sideeba u noqonaya shaydaanka shaydaanka kale saasuu ku dhahayaa fii rajulin qad kufiya wawqiya nin la ilaaliyey oo la dhowray maxaa ka helaysaa ayuu leeyahy isaga tag nacam shaydaanka shaydaanka kale sidaabuu ku dhahayaa soomaalia marka gurigaaga soo gasha digriga kale muxuu ahaa bismi illahi haddaa kusoo gasha gurigaaga shaydaankii marka wuxuu dhahayaa laa mabiita laka warcaawo meelaad barisa ma leh cuntadii markii laguu soo dhigay bismi illahi haddaa ku bilowdo laa madcama laka cunto kuuma cunid ma kuu sugnaanin oo malihid waa iskaga tegaya marka meeshamarka meel kasta wuxuu isku dayayaa shaydaankaas inuu kaala xataa aljimaac qofku markuu xaaskiisa u tegayo bismi illahi allahuma janibna shaydaana wajanib shaydaana fiima razaqtana qofka hadduu yirahda nebiga wuxuu yiri shaydaanka waa laga fogeeyaa oo welad marka habeenkaas loo qoro ilaahay weladkaas shaydaanka waa ka dheereynan somakas marka awlaaddiina inuu kula wadaagi karaa laga qaadana haddaadan dikriga u adan la imaanin marka meel uusan kaa soo gelaynin ma leh ina shaydaana layajrii min ibni aadama majra dami shaydaanka bani aadamka wuxuu uga socdaa dhiigga meesha u ka socdoo kale marka wax noocaasaa kugu ah sida keliyaad uga dheeraa karta saas inaad dikriga ku dadaasho ood ilaahay xusto subxaana wa tacaala dikrigaana lama raba inaad cagsigiisa la timaado nacam hadaad tiraa yacni laa ilaha illah waxdahu laa shariika lahu laa shariika lahuna afka a ka dhahdo ficilkaagina ou shirki yahay waxa mataraya markaas nacam waa inaad hadalkan aad dhahayso iyo waxa aad adiga aaminsantahay ama aad ku dhaqmayso inaad isla yani aad aad aad iswaafajiso inaad ku dadaashid weyaan ilaa uu marka ka fiidsado sidaabaa marka shaydaanka marka waa laga xirxirba uga ahaanayo walam yaati axadun axadna ma la imaanayo biafdala mima jaaa bihi wuxuu la yimid wax ka fiican qof la imaanayo ma jiro ilaa rajulun nin mooyaane camila akhara minhu wax ka badan sameeyey nin wax ka badan sameeyey marka macnaheeda waxaa laga wadaa nin dikrigaana la yimid adkaar kalena la yimid isaga oo adkaartii kale ee uu soo aroortay ama tii mutlaqa ahayd la yimid ama yacni acmaal kaleo tiro badan la yimid nacam ninkaa unbaa wax ka fiican la imaanaya ee macnuhu ma ahan yacni boqolkan cadad mucayan ha kusii daro oo meeshay boqolka ayd boqol iyo toban oo kale ha ka dhiga ma aha macnaheed dikrigan waa boqol nebiga boqol buu ku xiray markaad boqolkan dhammaysato haddaad adkaar kaloo mutlaqa la timaado laa ilaha illa allahu iyo subxaana allah iyo alxamdu lilah iyo salliga nebiga iyo qur-aan akhris badan iyo hadaad la timaado de ninkaa marka intii aad samaysana kula sameeyey in dheeraadana waa ku dheeryahay kaa unbaa marka wax kaa badan oo kaa fiican kaala imaanaya wa qaala wuxuu yiri nabiga sala allahu aleyh ali wasalam man qaala qofkii yidhaahdo subxaana allahi wa bixamdihi subxaana allahi ilaahay baa nasahan oo nuqsaan iyo ceeb oo dhan ka hufan wa bixamdihi mahaddiisa anoo ku dheehan baan ilaahay nasahayaa ayb subxaana allahi ilaahay baa hufanoon hufayaa oo nuqsaan iyo ceeb oo dhan aan ka hufaya wa bixamdihi anoo mahaddiisa iyo ammaanidiisa anoo ku dheehan oo ammaanayana subxaana allahi bixamdihi qofkii yidhaha fii yowmin maalin mi-ata maratin boqol jeer xudat canhu waa laga hoobiyaa oo waa laga tirtiraa khadaayaahu gafafyaalkiisa wa in kaanad haba ahaato gafafyaalkaas mithla zabadi lbaxri badda yacnii xumbadeedoo kale ha ahaato badda xumbadeeda hirku marka uu soo yacnii uu soo dhaco xumbo badanoo bixiyaa soo maha nacam badda xumbadeedaba ha la ekaadaan ayb xadiidkan marka bukhaari muslim baa soo saareen fadliga marka subxaana allahi wabixamdihi ay leedahay buuna tusaa subxaana allahi wabixamdihi adkaarta sabaaxiga iyo yowmigana wuu ku keeni doonaa subaxiina in boqol jeer la akhriyo galabtiina in boqol jeer la akhriyo bacd alcasri iyo bacda salaati subxi subxaan allah bixamdihi boqol jeer qofkii yiraahdo dunuubtiisa waa laga tirtiraa badda xumbadeedaba hala ekaadaane wa fiiha aydan wa fiihimaa aydan bukhaari muslim waxaa ku sugan dhexdooda can abi hureyrata radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llaahi sala allahu aleyh waali wasalama nebigu wuxuu yidhi kelimataani laba kelmadood khafiifataani fudfudud cala lisaani carabka korkooda ku fudud thaqiilataani culus fil miisaani miisaanka ku culus xabiibataani la jacayl badan yahay ilaraxmaani allah raxmaankana uu aada u jecel yahay subxaana allahi wabixamdihi weeyaan subxaana allahi alcadiim kelimataani kelima hadda marka jumlo unba ujeedaa nacam wa kelimatun biha kalaamun qad yu'am ibnu maalik ti sida u dhihi jiro kale kelima waxaa dhici karta in loola qasdaayo kalaam dhan marka hadda wuxuu yiri nabiga sal ly slam kelimataani laba kelmadood kelmadda hadda jumlo u ka wadaa laba jumladood waay subxaana allaahi wa bixamdihi waa jumlo subxaana allahi alcadiimna waa jumlo adkaartan marka hadda inaad la timaadood badsato oo aada akhrisato fadligan baa kusoo arooro miisaankii aada u cuslaynaysaa haddaad laakiin tilmaam haddaad wasfi ku darsata ka warna iyadoo mutlaqay hadda soo aroortay oo nabiga caleyhi salatu salaam jamaaca ahaan u dhaha iyo codka kor u qaado isla qaada iyo midna ma dhihin ayaguna ma samaynin waa ficilka nebiga ilaa waa bayaan mogta qowlkiisu sii bayaanina ficilkiisi nabiga caleyhi salaatu wasalaam inuu fadligan sheego isaguna uusan la imaanin asxaabtiisana aynan la imaanin baciid waay naam soo maaha nebiga waa sameeyey dabcan asxaabtiina way sameeyeen lamana haayo inay intay masaajidka wareejiyeen xalqo subxaan allahi wabixamdihi ay marka ay kor u qaadeen oo marka ay tasbiixdan hadda marka subaxdii dadka qaarkood ay qaadaan oo salaada subax kadib intay meel intay marka xalqo dheer qabtaan marka subxaan allahi wabixamdihi subxaan allahi alcadiim ay la qayliyaan ma laha iyadan rasuulka aleyh salaatu wasalaam asxaabtiisa ma samey jirin saas marka haddaad tilmaanta aad subxaanallahida ma diidanina waxaan aad ku dartaan diidana nacam haddii subxaanallahi lagu diiday car masaajidka inta gees ka fadhiisato subaxi adkaarso qofkii kuu diida a aragtida markaas nacam subxaan allahi wabixamdihi iyo subxaan allahi alcadiim waa xadiidka ugu dambeeya oo bukhaari kitaabkiisa uu ku gebagabeeyey xadiidkan kalimataani khafiifataani cala lisaan thaqiilataani fi lmiisaan xabiibataani ila araxmaan subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi alcadiim buluuqulmaraamkana sidoo kale iyadaa u dambeyso ayb wa qaala abu hurayrata abuu hureyra wuxuu yihi radia allahu canhu marka xadiidkan hadda tegey waxaan ka qaadanaynaa oo kale kelmadaha ilaahay subxaana watacaala kelmadaha adkaarta oon akrinayno ilaahay inuu miisaan u yeelayo qiyaamaha annaga ma naqaano kelmadan miisaanka alla xaggiisa ay kala eg tahay ma garan karna laakiin nebiga wuxuu noo sheegay miisaan culus inuu yahay oo miisaanka ay cusleynaysaba kelmadan thawaabtana waa wax marka loo yeelayo waa thawaabta waxa loo yeelayo miisaanka loo yeelayo oo miisaanka la saarayo culeyska loo yeelayo marka thaqiilataani fi lmiisaani xabiibataani ila araxmaan ilaahayna inuu jecel yaha naloo sheegay marka ilaahay inuu wax jeclaado inuu wax jeclaado tilmaamihiisana ay kamid tahay yani ilaahay subaa qur-aankana meelo badan in allaha yuxibu atawaabiina wa yuxibu almutadahiriin iyo ilaahay inuu wax jeclaado wax fiican buuna jecel yahay alle xabiibataani ila raxmaani subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi alcadiim wa qaala abu hureyrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wali wasalam rasuulku wuxuu yidhi la an aquula inaan dhaho subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaaha illa allah wallahu akbar inaan dhaho ilaahay baa nuqsaan ka hufan allah ammaanoo dhan ay u sugnaatay macbuud xaq lagu caabudaa ma jiro allah mooyaane wallaahu akbar ilaahay baa weynin badan oo makhluuq oo dhan ka weynin badan inaan sidaa iraahdo axabu ilaya ayaa lagaga jacayl badan yahay mimaa dalacat caleyhi shamsu qoraxda waxay usoo baxdo korkooda qoraxda waxa ay ku soo baxdo waxaan ka jacayl badanaya kuwaan yani qoraxda waxay usoo baxdo waa adduunkao dhan waay moogta adduunyao dhan iyo intaan intaanan jecelahay waana sida ilaahayba uu yiri almaal walbanuuna ziinat alxayaati dunyaa waalbaaqiyaat asaalixaatu khayrun cinda rabbika thawaaban wa khayrun amalaa waana midda marka halkan nabiga caleyh salaatu wasalaam uu sheegay baaqiyaatu saalixaadkana kuwan waay subxaana allah alxamdu lilah walaa ilaha illah wallahu akbar inaan dhaho yaa axabu ilaya layga jacayl badan yahay mimaa alacad mimaa kii wixii alacad dalacat ishamsu qoraxdii ay soo baxday caleyhi korkiisa ay kusoo baxdo kharajahu muslim xadiidka muslim baa soo saaray wabillahi towfiiq sala allahu wasalam calaa nabiyina muxamed wcalaa alihi wasaxbihi wasalam